bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxuu sheekhu raximah llah wajaa-izun akhduka maalan istuxiq sharcan walow siran ka dayfin fahuwa xaq wajaa-izun akhduka maalan istuxiq sharcan walow siran ka dayfin fahuwa xaq wa akhduka qaadashadaad maalan maal aada qaadato maalkaasoo istuxiqa sharcan sharciga dhexdiisa markaasi lagu mutaystay jaa-izun waa bannaan yahay walow siranba ha ahaado ka dayfin wadaalika kaasi ka dayfin oo kala weyn marti oo kala weyn qaadashadeed martida qaadashadeed xaqeeda ay qaato fa huwa qaadashadu xaqun xaq weeyaan marka wa akhduka qaadashadaad maalan maal aad qaadato maalkaasoo istuxiqa la mutaystay sharcan ee fi sharci sharciga dhexdiisa lagu mutaystay jaa-izun waa bannaan marka jaa-izun waa khabar muqadam walow siran sirba ha ahaa si hoos ahaanaba ha ahaadee ka dayfin oo kale weey fa huwa qaadashadu xaqun xaq weeyaan masaladan uu sheekhu halkan ku tilmaamayo waxaa la dhahdaa mas'alatu dafar baa la ydhahdaa qofbaa waxa uu xaq uu leeyahay oo loo diiday ayaa uu helaya yani xaqu maal waxuu leeyahay maal uu leeyahay ama xaquu leeyahay oo loo diiday ayaa uu helaya marka maalkaasi inuu qaato oo xaqiisu uu ka goosto xaq muu leeyihi soo ma laha masaladaasi waxay u qaybsamaysaa laba qaybood inay sababta sabab sabab daahira inay leedahay iyo sabab khafiya inay leedahay sababteeda hadday daahir tahay inuu qofkaasi maalkaa uu qaataa uu mutaystay sharciguna markaasi wuu ogolaaday way bannaantay tusaalaha sheekhuu bixiyeyna way ka muuqataa ka dayfin dayfka waxa weeye micnaheedu qof martiya oo cid martiyey oo loo diiday marka xaqi uu lahaa oo ah in la martisooriyo oo xaqi uu lahaa la siiyo ilan qofku markuu kusoo martiyo xaq buu kugu leeyay marka waa loo diiday deetana waxa uu helay xaqiisii oo u qaadan karayo oo dadkanuu soo martiyey xoolahoodii ama wax ka mid ayuu helay sababta keentay inuu qaataa waa martinimada oo marka way u bannaanaanaysaa inuu qaato walibn xadiid baa kusoo aroor xadiidu curqata bn caamir radi allahu canh in nazaltum biqowmin haddaad dad markaasi aada u timaadiin oo ay idiin amraan bimaa yanbaqii lidayf martida wixii u cuntama ay idiin amraan idin siiyaan faqbaluu aqbala fain lam yafcaluu fakhuduu minhum xaqa dayf hadday caynkaas samayn waayaan xaqii martida ka qaata alladii yanbaqii lahu martida intii u cuntamaysay ka qaata waxaa kala mida sababta daahirka iyadana waxaa ka mid a iyaduna nafaqat lwlaad iyo nafaqat zawja zawjada nafaqadeeda waa daahir awlaadda nafaqadeeduna waa daahir weeyaan waa sabab daahira weeye oo hadduu gabadhii masruufkii siin waayo ama caruurtiisii masruufkii uu siin waayo dabeetana gabadha ay hesho xoolo isagu iska leeyahay ay hesho waxaa u bannaan in xoolaha ay ka qaadato masruufkeedii iyo masruufkii awlaadaba ina ka qaadato ayaa u banaan lan xaqa ay lahaayeen buu siin waaye oo ka rasulku yihi calayhi salatu wasalaam hinda hinda binti cutb wuxuu ku yidhi khudi min maalihi bilmacruuf maa yakfiki wayakfii baniiki adiga iyo awlaadada wax kuu filanba ka qaada buu ku yidhi marka waxa bannaan inuu qofku qaato marka sababta daahirtay markaa weeye waa sababtii waxa weeyaan keensanaysay masaladani waa daahir weeye haddii masladu khafi tahay maalan qofkan qofkan dayn bu ku lahaa ama ammaanuu dhiibtay uu diiday ama caari u dhiibay waa u diiday amaah buu ku lahaayoo dayntii buu soo bixin waayay deetana xoolo uu leeyahay buu helay ma qaadanaya mase ma qaadanayo sababta keensatay waa khafi way naga qarsoontay maadaama caynkaasi ay tahay waxa weeyaan inuu qaata ma bannaanaba iyo ahlucilmiga qaar ka mid ihi ay tilmaameen waayo waxaa waxaa ninkan u bannaan oo uu leeyahay inuu maxkamadda geeyo oo uu ashkateeyo oo maxkamadda markaa qaadigu uga soo qaado ayaa uu helaya maadaama taa uu helayo in uu qaataa xoolihiisii uu helay ma bannaana bay dhahdeen laakiin imaamu shaafici raximah allahu tacaala iyo maalik iyo abu xaniifa qowl leeyahay madhaba fi abi xaniifa waxa ay leeyihiin yajuusu an ya'khuda inuu qaataa way bannaantay yani hadduu dayn ku lahaa oo deyntii uu siin waayo dabeetana qofkii deynta uu ku lahaa maalkiisii uu helo inuu deyntiisii ka goosta way bannaantay saas markaa imaamu shaafici uu ku tegay raximah allahu tacaala iyo imaamu maalik iyo qowl abu xaniifa uu leeyahay واي قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكون لو استقل لم تنع قد يثبت حقيقة إن السغنان أي قد حقيقة يثبت وسغنان الشيء شيء وسغنان لغيره تبع تبعا حاله يهي مثل رعسا لغيره غير رعسا وإن يكون هباء هذا لو استقل لها دقار نقول لها لم تنع من أنا سحين ومنعوبية وأن سورة جلين بها نقول qad yahbutu xaqiiqi waa sugnaani ashayu shay waa sugnaani tabacan xaalow yahay mid raacsan ligayrihi gayrkii mid raacsan isagoo ah wain yakun haba ahaado low istaqalla hadduu gaar noqon lahaa lam tanac mid mancoobaya oo aan asaxaynin oo saxaan noqonaynin halkan wuxuu ku tilmaamaya qaacidada odhanaysa yahbutu tabacan maa laa yahbut istiqlaala aduu qaacidada noocaasiya alfaad kala duwan bay ku keenaan culimmadu yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan waxaan gaar ahaantiisa aan u sugnaanaynin ayaa waxa uu ku sugnaanayaa markuu shay raaco ayuu sugnaanaya waxaa kale dhahdaan attaabicu taabic attaabicu taabic waxaa kale la yidhaahdaa yukhtafaru fi tawaabic maa laa yukhtafaru fi gayriha adugu waxa weeyaan iska alfaad kala duwan bay ku imanaysa lakiin macnuhu isku mid bay noqonayaan shay baa gaarkiisa hadduu sugnaan lahaa wuxuu noqon lahaa mid aan asaxaynin oo aan bannaanayn laakiin markuu kayrkii raaco kayrkii buu la xukun noqonayaayo waxa uu noqonaya markaa mid sugan buu noqonaya tusaale noo raacinaya markaa sheekhu ka xaamilin inbiica xamlu hamtanac walow tubaacu xaamilan lam yamtanic ka xaamilin oo kale weeyaan waa sidii neef riman oo kale in biica haddaa la iibiyo xamluhaa waxaana caloosha ku jira haddaa la iibiyo imtanac waa mancoobayaayo asixi maayo walow tubaacu haddaa la iibiyo xaamilan iyadoo xaamila haddaa la iibiyo oo isa sida lam yamtanic mancoobi maayo oo yani mid saxa ayuu noqonayaa weyaan ka xaamilin oo kale weeyaan waa sidii neef riman oo caloosha wax ku sida in biica haddaa la iibiyo xamluhaa caloosha waxaa ku jira hadaa la iibiyo ilmahana caloosha ku jira hadaa la iibiyo imtanac waa mancoobayaayo asixi maayo walow tubaacu hadaa la iibiyo xaamilan isagoo isa sida hadaa la iibiyana lam yamtanic mancoobi maayo oo waxawy mid xaaraana noqon maayo sax uu noqonaya wey hadduu u fiirso iminka tusaalahaasaan soo qaadanna inoo sheega shekho waa maxay neef riman ayaa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi neefkaygan riman waxaanu dhali doona caloosha uu ku sido baan kaa iibiyey waan kaa iibi gaar buu iibinaya marka ilmihii caloosha ku jiray buu iibinaya gaar buunu iibinaya neef kama iibinaya waxaanu sidaan kaa iibinaya buu leey markuu dhalan kaa iibi lacagta keen ma banaana waa xaaraan wey leanna jahaala ku jirta iyo qarar soo maha yacni wuxuu dhali doona lama garanayo ma labbaa ma dhadigbaa ma wax nool buu dhali doonaa ma waxaan noolayn buu dhali doonaa ma wax dhammaystiran buu dhali doonaa ma waxaan dhammaystirnayn buu dhali doona lama garanay jahaala ku jirta maadaama jahaala ku jirto ma asaxayo waa in gaar loo iibiyaan asaxaynin soo ma ayib waxaad ka warantaa haddii la israaciyo oo la yidhahdo neefkan riman waan kaa iibi marka qiimaha uu leeyahay markuu rimanaynaya markuu riman yahay hadda way kala sarreeyaan oo de neef riman baan ka haybinaya qiimihiisu intaasuu noqonayaaba kuyihi u israaciyay marka wixii wada socdaan way ansaxaysaa saxiix weeyaan hadda halkaa ma fahamtid marka yahbut istiqlaalan yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan midhaha oo aan bislaan in gaar loo iibiyo waa la diiday rasuulka waa diiday sala allah alay slam waay haddii markaa geedkii iyo midhihii oo wada socdo laisla iibiyo way ansaxaysaa marka midhihii oo aan bislaan hadda gaar loo iibiyo asixi maayo laakiin haddaa geedkii la raaciyo muxuu noqonayaa waa ansaxaya oo sax bay noqonaysaa yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaal waxaa kale iyadana markaas iyadana soo gudagelaya oo shaarixuna uu waxyaaba ku tusaalnay ka mid tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer ben nadar timirtoodii ayuu gubay maslaxad keensanaysa awgeed oo cadowga oo markaasi arrinkaa lagu ciqaabay waxau keensanayaa buu marka geedkaa la gubayo xayawaan ku jira inay markaasi gutaan dhirtaa la gubay xayawaan baa laga yaaba kudhex nool yihiin xayawaankiiba markaa yan raacaya oo ku gubanaya ayaa laga yaaba ku gutaan in xayawaankii si gaara loo cadaabo loo ciqaabo ma banaana laakiin geedka markaad shidanaysid ee ama aad dhuxul ka dhiganaysid ama aad hagaajisanaysid wax ka dhigaysid wixii wax ku noqdaa waxba lagu raaci maayo iyadana marka tusaalayaasha noocaas oo kale ah ayaa soo gudageliyay waay wa kullu shardin mufsidin lilcaqdi bidikrihi yufsiduhu bilqasdi wakullu sharin shardi dhammaantii mufsidin lilcaqdi caqdiga fasahaadinaya bidikrihi sheegitaankiisa caqdiga lagu dhex sheegaa uu fasahaadinayo yufsiduhu waa fasahaadinayaa bilqasdi qasdiga loo qastiyey ama niyada la niyoodo waa ku fasahaadinaya milu nikaaxi qaasidi taxliili ninkii taxliilka u qastiyey nikaaxiisa oo kale wey iyo waman cid oo kale weey nawu alaaqa alaaqi niyooday liraxiili ay cinda raxiili markuu doonayo inuu noqdo markuu sii noqonayo reerkiis ku noqonayo inuu furo qofkii niyoonayay wa kullu shardin shardi kasta oo mufsidin lilcaqdi caqdiga fasahaadinaya bidikrihi sheegitaankiisa awgeed uu markaasi uu fasahaadinayo fasahaadinayo yufsiduhu waa fasahaadinaya biqasdi qasdina waa ku fasahaadinaya in uu niyoodaano way fasahaadinaysaa milu nikaaxi qaasidi taxliili kii xalaalaynayey qasdigiisa nikaaxiisoo kale wey ninkii u qastiyey inuu taxliil la sameeyo nikaaxu taxliil waxa weeyaan u xalaalaynaya kii xalaalaynayey qofkii u xalaalaynayey oo taxliilku waxa weeyaan nin baa gabadhi wuxuu furaya saddex dalqadood buu furaya dalaaqii saddexdii dalqadood bay u dhammaanaya markay saddex dalqad dhammaadaan gabadhii xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa nin kale ay guursato deetna nin baa u xalaalaynaya isuu waxaan waxay ku heshiinayaan waxaa laga yaaba inuu ku yidhaahdo gabadha xaaraan bay iga noqotay gabadha guurso dabeetana la guri gal deetna soo fur say xalaal igu noqoto marka ninkana u xalaalaynaya attays almustacaar baa la yidhahdaa rasuulkuna wuu nacdal calayhi salatu slam almuxallila waalmuxallala lahu ka xalaalaynaya iyo ka loo xalaalaynaya labada marka milu nikaaxi qaasi taxliili taxliilka u qastay nikaaxiisa oo kale weeyaan iyo waa man cid oo kale weeye nawa alaaqa alaaqi niyoodi liraxiili ee cinda raxiili wakhtiga uu noqonayo ayaa u niyooday halkan wuxuu kaga warramaya sheekhu raximah allahu tacaala qaacidada ana kula shardin idaa dukira fi lcaqdi afsadahu fakadalika ayضa ida nawaa afsad alcaqd shardi kastoo caqdiga dhexdiisa lagu sheego oo fasahaadinaya haddii la niyoodana caqdigi waa fasahaadinaya caqdigii waa fasahaadinaya shardigu haddii marka hore caqdiga dhexdiisa haddaa la dhigo la dhigto oo la sheego bidikrihi caqdigii baa lagu dhex sheegaya caqdigii ayaa lagu dhex sheegaya marka caqdigii lagu dhex sheego shardigaasi waa fasahaadinaya waa fasahaadinaya haddii kaa caqdiga fasahaadina haddaa la niyoodana oo marka horeba uu qofku niyoodo ayadana waa fasahaadinaya labadaba bal aynu tusaalayn wuxuu lagu tusaalay sheekh ninka muxallilka sooma mithlu nikaxi qaasi taxliil haddii ku heshiiyaan oo shardiga marka horeba dhigtaan gabadha guurso bishar waxa weeyaan waad ii xalaalanaysa waad furaysaa un labadooda marka hore saa ku heshiiyey shardigaasna waa dhigtay wuxuu uhi bishardi an tutaliqaha idaa axlaltaha ama weligiiba buu ka odhanaya gabadha guurso weligiiba gabadhasin gabadha waan kusi waan ku guuriyey laakiin waxaa shardiya marka aad guri geshid inaad gabadha furtid zawjkeedii horeso ay xalaal ugu noqoto shardigaas u dhigay shardigaasi caqdigii wuu fasahadinaya caqdigu wuxuu noqonayaa faasid buu noqonaya saalkaa maarati haddii laakiin ay niyoodo ka hor ninkuu niyoodo ninkiiba niyoonaya siduu niyoonaya saaxiibkiibaa gabadha ay kala tegaya dalqadii ugu dambaysana waa furaya ilaa uu nin kale soo guursado xalaal u noqon mayso saaxiibku wuxuu odhanaya wallahi ninka saaxiibkaa gabadha way ka tagtay xalaalna u noqon mayse waxaad samaysaa guurso soo fur isagaa niyooday keligii soo maarati niyaddu ku qabtay deetana gabadhii buu ula hadlay waa guursadayba waa deetana waa soo furay markaa uu ninkani niyooday ya ee nikaaxa taxliilkaa uu niyooday nikaaxaas waa faasisa hadduu ku guursado labada waan kala saaraynaayo marka hore caqdigaa lagu dhex sheegaya marka kalena qofkunbaa gaar u niyoonaya hadda ma kala saaraysa san ku celiya eeg hadda marka hore waa heshiiyeen waxaa heshiin kara weliga gabadha iyo zawjka guursanaya amaba ninkii wax furay iyo ninkan kale wax xalaaleynaya ayaa heshiinaya maxay ku heshiinayaan shardi bay dhiganayaan ah gabadha guurso soo fur gabadhan guurso oo fur weligii wuxuu odhanaya gabadhan guurso ninkeedu u xalaalay adu soo fur ama ninkii hora wuxuu odhanaya gabadhan soo guurso oo ii soo fur anaa anaa ii soo xalaalay marka way heshiiyeen shardigiina waa la sheegay waa la caddeeyey soo maarti kaasi caqdigii wuu marka shar- shardiga saa loo sheego caqdigii wuu fasahadinaya caqdigii nikaax wuxuu noqonaya faasid buu noqonaya caqdigi muxuu noqonaya faasid maxaa faasid ka dhigay shardiga la sheegay wa kullu shardin mufsidin lilcaqdi bidikrihi waa la sheegay oo kaa shardiga waa waa la dhig- la- shardiga labada qof baa wada dhigtay may wada dhiganin qof mid unbaa niyooday shardigaa wax fasahadinaya laftiisii unbuu niyooday qasti uu wuxuu doona markaa inuu sameeyo arrintaas niyadaasi wax ma fasahadinayso mise ma fasahadinayso sheekh wuxuu leeyahay fasahadinayso iyaduna shardigii wax fasahadinaya marka la sheego haddaa la niyoodana isaguna waa fasahadinaya maxaa tusaale u noqonaya iminka kaa laftiisun tusaa ku tusaale gabadhii ninbaa wuxuu muxallil buu noqday marka hore waa la shardisanayo ma shardisanayo isagunba wuxuu niyadda ku qabtay gabadhan guurso saaxiibkaa caawi maxaad ka caawinaysaa inay gabadhiisa hore dib ugu noqoto oo dib isugu noqdaan inaan guursan maayo ilaa ninkan ay guursatay mooyaane aduu guursado tan soo fur sidii uu sameeyey waa muxallil markuu doono inuu guursan muxuu niyeysnaa inuu soo xaraaleeyo sooma ya wuxuu la ka dhigan yahay iyada oo shardigaa la sheegay shardigaa marka la sheegana siduu caqdiga u fasahaadinayo iyo kan caqdiga u fasahaadinayo sawaad maadaas waa intaas wey waman nawad talaaqa liraxiili iyadana waxa weeyaan waxay culimmadu u yaqaanaan annikaax biniyati talaaq baa la dhahdaa annikaax biniya alaq qof baa gabadh guursanaya niyadan wuxuu ku haya inuu furo inuu furo goormuu furaya wuxuu furayaa markuu nimada niba beled tegaya waa arday oo kale laba sannadood buu joogaya ama sanad buu joogayaa sanadkaas buu doonaya inuu guursado dabeetana markuu noqonayo gabadh u furo gabadh buu guursanaya wuxuuna markuu guursanayo wuxuu niyeysan yahay markaad noqonaysa waad furaysa marka biniyat alaaq buu ku guursaday marka culamada qaar waxay leeyihiin xukunkiisu waa sidii mutcadoo kale mutcaduna xaaraan bay ahayd nikaaxu lmutca xaaraan baa kana waa nikaax mutcada oo kale weeyaan inama alcamalu binniyaat walumuuru bimaqaasidiha marka qolo saas yahay. qolo kale waxay mayaane nikaaxu waa saxiix laakiin waa makruuh oo maxaa saxiix ka dhigay dee shuruuddiisa arkaantiisa haddaa laga helo wuxuu noqonaya nikaaxaasi saxiix buu noqonaya niyadan uu niyooday alaaqu nikaaxay burburin mayso oo caqdigii faasid ka dhigi mayso waayo shuruudiisina waa laga helay arkaantiisina waa laga helay laakiin qoladaa kale waxay odhanayaan iyagu waa nikaaxi mutcada oo kaleo nikaaxa mutcadana muxuu ahaa xaaraan bu isaguna uu ahaan jira weyaan waay لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر لكن حصاهاته من يجهل قفك آن قرنين قصد صاحبه صاحبك سأجددي سآن قرنين كجاهلك آه فالعقد عقد غير فاسد من آن فاسد أنا هين ويان من جانبه لنبعس من آن فاسد كان هين ويان لأنه محايا لي لا يعلم مؤغا الذي أسر وحن سرسته هوست ودكتي مؤغا يسو فأجري العقد عقدي ولا سعودسي على ما قد ظهر سديك مقتبة لو سعودسي لكنها ساعة من يجهل قصد صاحبه صاحبك سقصده سقفك آن قرنين فالعقد عقد غير فاسد من أن فسهادين ويان من جانبه لنعيس أن كفسهادين لأنه محايا لا يعلم مؤغ الذي أسر كي أسرسته هوست ولكتي مؤغ فأجري العقد عقد يا لسعودسي على ما قد ظهر سيدي ما كان موقتي يا لسعودسي مثال واضح هل تصاريها نصور دافنا كتصارينا إما حق النية labada hor way heshiiyeen waa la sheegay shardiga faasidka waa la sheegay marka wax daahir wada muuqda weyn labada qof uu muuqda marka caqdkaas isagu waa faasid maadaama shardi faasida lagu dhex sheegay caqdkaas waa faasid kii niyada waxaa laga yaabaa ka niyooday xaggiisa waa ka faasid ka aan ka kan kale aan ogeyn isaga caqdigiisa xaggiisa faasidka maaha imika nikaaxu taxliisu midmuniyon gabadha miyay ogid weliguni miyuu ogaa weligu mooga gabadhi ninka guutiga wuxuu inaad gabadhisi isagu wuxuu niyeysan yahay saaxiibkii inuu xalaaleeyo ee saaxiibku maanta waa dhibaataysan yahay waxa uu caawinaysa saas uu arkaa isagu niyaddu wuxuu ku hayaa inuu gabadhan isagu taxliil ku sameeyo taxliilkaasuu aaminsan yahay muxallil gabadhan uu guursanayaana ma oga nikaaxina dhexdooda uu maray isaga waa arrinta niyooday maxay nikaax xaggiisa muxuu noqonaya caqdigaasi faas qofkan aan ogeyna gabadhan mi mi ogada iyadu nikaaxeeda xaggeeda muxuu ka noqonaya iyada saxiix buu noqonaya haddii labadooda ku heshiiyeen ka hor marka hore labadooda haddii ku heshiiyaanna waxna kii horu la mid noqonaya waa faasido dee labadooda way ku dambaabayaan wey caqdiguna ma asaxayo marka laakin yajhalu laakin laakina man yajhalu qasda saaxibihi qofka aan ogeyn saaxiibkiisa qasdigiisa aan ogeyn falcaqd hayru faasid min jaanibi dhinaciisa marka caqdi faasid ka noqon maayo isaga marka gabadhan la guursaday ee aan ogeyn ninka niyadiisa aan war aan u haynin iyada nikaaxu xaggeeda waa saxiix weeye لأنه لا يعلم الذي أسر وحنا سرسيد ورما هي قفك فوجري العقد على ما قد ظهر عقد هنا سيدكم سيدكم وقت صحضة هيد يلو سعودسي والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل والشرط شرط إيه والصلح صلحه إذا ما حلل أي إذا حلل مرك أي حلاليان محرما شيء حرام مرك حلاليان أو عكسه أما عكسه يسمى سلحه لن يقبل لا أقبل معي والشرط شرط إيه والصلح صلح إذا ما حلل ما وزائد ويان idaa maa xallala ay idaa xallala marka ay xalaaleeyaan muxaraman shay xaaraana markay xalaal ka dhigaan aw cagsu ama cagsigeed haddaa la helo lan yuqbala la aqbali maayo cagsu muxuu noqonayaa shay xalaala ayuu xaaraan ka dhigay shay xaaraana muxarama shay xaaraan u xalaaleeyey cagsigeed muxuu noqonayaa markaa shay xaaraan u xalaal ka dhigay cagsi muxuu noqonayaa shay xalaala ayuu xaaraan ka dhigay ayuu noqonaya shay xalaal xaaraan ka dhigay iyo shay xaaraana ayuu xalaal ka dhigay saas isku cagsi isku ahaanaya waay xaggan wuxuu ka warramaya sheekhu shardiga la dhigto ashuruud iyo sulxigii ayuu ka warramaya shuruudda la dhiganay wey ee ka dhexaynaya caaqideenka labada qof ashuruud fi lcaqd ashuruud fi lcaqd haddaba horta waxaad ogaataa marka hore الشروط في العقد اي شروط العقد فرق ودحيه الشروط في العقد هدا لا يراهو الشروط العقد هدا لا يراهو ومن وضع الشارع مثلا شروط النكاح شروط البيع شروط الإيجاب شروط القرض كواسو دمك شروط الصلاة شروط الصيام شروط الحج shuruudaasi waa min wadci shaaric shaarica dejiye kaas waa mid haddii laakiin la yidhaahdo ashuruudu fi lbayc ama ashuruudu fi lnikaax ama ashuruudu fi lqard haddaa la yidhaahdo labada qofee caqdigu dhex maraya dejistay weeyaan midna shaarica dejinaya midna labada qofa dhiganaya waxa kale ku kala duwan yihiin mid shuruuda labada qof ay dhigteen ashuruud fi lcaqd in meesha laga saaro way bannaantay in meesha laga saaro shuruuda meesha laga saaraaba oo labada qof iskaba daayaan way bannaantay laakiin shuruuda shuruud lcaqd marka la idhaahdo ma dhacayo laa yasixu isqaatu inuu dhaco ma bannaano shuruuda salaadda waxaa ka mid a bahaarada ayaa ka mid a bahaaradu dhici mayso meesha ka bixi mayso hadday meesha ka baxdo shuruudi baa la waayay kaana way ku kala duwan yihin marka haddaba shuruudda labada qof ay dhiganayaan dadku shuruud ay dhigtaan labada qof ee caaqidiin shuruud ay dhiganayaan wuxuu u qaybsamaysaa laba qaybood shardi saxiixa iyo shardi faasid ayuu u qaybsamaya shuruud saxiixa iyo iyo shuruud faasida ayuu u qaybsamaya shuruudda faasidkiihi iyaduna waa way qaybsamaysaa oo labada way qaybsamaysaayo shardi faasida caqdigiina faasid ka dhigay iyo shardi faasidaho caqdigii aan faasid ka dhigayn labadaasuna u qaybsamaya waa shuruudda faasidka ah waxayna noqonaysaa waa shuruuda arkaantii burinaysa shayga arkaantiisii bay burinaysaa ama shuruuddiisa meesha ka saaraysaa ama maqsuud asliya ayaa meesha ka saaraysaa maqsuud asal shay maqsuud asliya ayaa meesha ka saaray maalan maqsuudka asliya marka meesha ka saaray waxa weeye nikaaxi nikaax oo kale maqsuudkiisu waa alwad waxaa la shardiyey cadamu alwadi cadamu aljimaac baa shardu ka dhigay qofkii nikaaxaas wuu soo xasilaya laakiin bishar kuma imanayo ama hari iman bay gabadhi jirtay ama ninkii baa kuma imanayo shardigaasi maqsuud asliyaba ka hor imanaya caqdiga baatil buu ka dhigaya waa shardi faasida caqdigina faasid buu ka dhigaya caqdigina muxuu ka dhigaya faasid buu ka dhigaya marka shuruuda arkaanta meesha ka saaraysa ama shuruuda shayga uu leeyahy ka saaraysa ama maqsuud asliya oo isaga dartii loo sharciyey meesha ka saaraysa waxa uu noqonayaa maxay waxa shaygaas uu noqonayaa faasid shardigaas wuxuu noqonaya faasid buu noqonaya waay waxaa ka mid a maalan addoon buu iibinaya waxa uu shardisanayaa marka uu xoreeyo inuu walaha isagu yeesho oo kale ayuu shardisanaya shardigaasi waa burinaya faasid weeyaan waxaa kale ee ka mid a shuruudda iyadana aan ansixaynin ee faasidka ah ahlucilmiga qaarkood markaas iyaguna ay tilmaamaan amaba la sheego qofkii maalan waxbuu iibinaya wuxuu la sheega waan kaa iibiy bishar ma iibin kartid bishar ma iibin kartid cidna ha ka iibin de qofka markuu sheega iibsada isagaa mulkiisu doon ugu tasarufaya tasarufkii uu lahaaba la qaydaya meesha laga saaraya waay iyo marka kooyooga lamidka markaa kaa hore aan ku yar noqonaya tusaalaha hore ee aan nidhi addoonka marka uu iibsado inuu xoreeyo addoonka ayuu ka iibiyey wuxuu yihi markaad xoraysid anigaa yeelanaya walaha shardigu waa faasid laakiin caqdigii faasid ka dhigi maayo shardigu waa faasid laakiin caqdigii faasid ka dhigi maayo waxaan u daliila xadiidkii baryara radia allahu canha rasuul wuxuu ku yidhi ishtaridi lahum alwalaa inama alwalaau liman actaqa waxaan jeedaa caqdigina saxiix buu ka dhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam shardigina meeshu ka saaray aduu shardiga dhigun buu ku yidhi inama alwalaau liman actaq markaasuu haddana marka rasuulku intuu istaagay waxa uu yidhi maa baalu aqwaaman yashtariduuna shuruudan laysat fi kitaab illah fa kullu shardin laysa fi kitaab illah fahuwa baatil shardi kasta kitaabka ku sigan waa baatil weeyaan caqdigu waa saxiix ana shuruudii iyo arkaantii shay ayuun ka hor imanayn laakiin shardigin baa faasid noqonaya halkaas min baabi alfaa'ida ahlucilmiga qaar ka mid waxay yidhaahdeen iminka bariira waxa qoladii xoreynaysay waxay shardi ka dhigteen in ay walaha iyagu yeeshaan waxaan dhahay caasha waanu kaa kaa iibinaynaa laakiin waad xoraynaysaa soo maaha walaha naga iskale sidaas saxda ihina walaha waxa iskale qofka xoreeya iskale rasuulku sal allahu calayhi wasalam wuxuu arkay marka qoladan inayna ogolaanaynin in laga iibsado oo la xoreeyo inayna ogolaanaynin ilaa shardiga loo dhiga mooyaane shardigana waa baatil wey wax saxa maaha markaasuu rasuulku wuxuu kuhi ishtariti lahum lwalaa walaha u shardi buu kuhi waxaad tirahdaa idinkaa le xaqiiqda marka la eegana walaha iyagu ma lehe e qofka wax xoreeyo baa iskale waxay dhahdeen culimmadu halkaa waxaa laga qaadanaya haddii ay maslaxaddu keensato shardi baatil ah haddaa lagu xidho inaad qaadataa inaad qaadataa oo taa shardigaa waan aqbalay sax bay noqonaysaa xadiidkaasna deliilu ah markaasa culimada mucaasirta mid ka mid a xadiiskaas soo deliishanaya waxa uu yidhi haddii umumulmutaxida umumulmutaxida haddii ay shuruud keento shardigaasaa lagaa rabaa haddaad shardiga haddaad aqbali weydidna dhibba ku soo gaadhay ama masaalix fara badan oo leedaha meesha ka baxaysa inaad shardigaasi qaadataa way bannaan tahay laakiin fulinteedun baad iska ilaalinaysa intaad ka fogaan karis ka fogaanaysa shardigii lakin waxaad u saxeexaysa waan waan aqbalad leed waxaan u daliila maxay xadiidkan barya ishtariti lahum lwalaa inuu shardigan baadali maxaa u daliila wuxuu kullu shardin laysa fi kitaabin fahuwa baatil halkaasuu rasulku ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam marka halkaas iyadana waa faa'iido muhiima jiddan aad bay muhiim u tahay la soco haddii kale waad ku meelaha qaar ka mid aad ku simbirroxanaysa ilaahada ahlucilmigu waa aad bay culimmadu waa weyn loo kalsoon yahay in dabada la qabsado wey haddii kale waa la hallaabay welibana marka ay joogto masaa-isha xawaadiis waxyaaba badanayso waxyaabaha imka sanadka waqtiyadan dhacay fitanka dhacaya ee soo darriyey in culimmada lala socdo wey waay sulxigina waa saasoo kale oo sulxigiisna wuxuu u qaybsami doonaa laba qaybood iyuu u qaybsamaya sulxigaasi waxa uu noqon doonaa sulxigu suga horta aqsaam dhowra ayuu galaa asulxu fi xuquuq illahi caza wajal iyo asulxu fi xuquuq ilmakhluuqiin sulxiga fii xuquuq illaah ma galo sulxiba ma galaba sulxi ma galo xaq marka xaq ilaahay ay noqoto hadday salaa tahay iyo haddii aynay xuduud tahay intaba sulxiga xuquuqda makhluuqiinta iyada waa sulxu fi lamwaal iyo sulxu bayna ahli alcadli wa ahli albaqi sulxu bayna alkufaar wa bayna almuslimiin yani gaalada iyo muslimiinta in heshiiyaan dee muslimiinta iyo gaalada waa heshin kara ilahay baa wuxuu wa in janaxuu lisalmi fajanax laha wa tawakkal cala allah gaalka waa lala heshiin kara gaalka waa lala heshiin kara cahd iyo balna waa lala geli karaa ya ila aladiina caahadtum buu ilahay yihi qur-aankana ku sheegay marka way bannaan tahay dadka qaar ka midii waxay u haystaan inayna bannaanayn gaalka marka la yidhina gaaladu waa isku mid farqi ma kala yuhuud iyo nasraani farqi ma kala nasaarada waa lala heshiin karaa yuhuuddana lama heshiin karo micnaheeda maaha labaduba waa la heshiin kara rasuulkuna waa la heshiye alayh salatu wasalaam markuu madiine yimid nimankii hararaha madiine ka xigay waa la heshiye reer khaybar heshiis buu ku deji marka way way way way bannaantay gaalo oo dhan farqi ma kala sulxiga lala gelaya sulxiga xoolaha amwaasha laga heshiiya wuxuu u qaybsamaya laba qaybood sulxu asulx maca aliqraar iyo asulx maca alinkaar ahlucilmiga qaar ka mid ihi waxay odhanayaan asulx maca alinkaar waa baatil ma asaxayo asulxu maca alinkaar weydiinaya culimada shaaficiyadana ka mid ah وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل وكل مشغول مد كستو لا مشغوليي فليس يشغل لا مشغول مايو بمسقط وحريدي لو مشغول مايو لما به ينشغل وحن كو مشغول سن وح كريديا لو مشغول مايو وكل مشغول مد كستو مشغولي يا أما لا مشغولي وكل مشغول من كستو لا مشغولي فليس يشغل لا مشغول معي بمسقط من غريدي لا مشغول معي لما به ينشغل وحن نكون مشغول سنة وح ماشي كساريا وكريدي لا مشغول معي marka halkan waa qaacidada waxaa qaacidadani kullu mashquuli laa yushqal almashquul laa yushqal waxayna u deliishadeen ina salaati ina fi salaati la shuqlaa salaada mashquul baa ku sugan weyn salaada mashquul ayaa ku jira markaa sacdi oo kale wuxuu odhanayaa wakulu mashhuulin falaysa yushqalu miaaluhu marhuunu wlmusabalu waxaa tusaalihiisu yahay shaygii la rahnay waa mashquulsan yahay shaygii musabalka ahaa ee la waqfayna waa mashquulsan isaguna rahanka iyo tasbiirku inoo soo qaad waqafka labadaas kelima ku tusaaleenaba rahanka markaynu u nimaadno qof baa dayn qaatay rahan baa laga dhigay rahankaa laga dhigay wuu mashquulsan yahay lama mashquulin karo wax kale wax ka wax rahankaa ridaya lagu mashquulin maayo maxaa ridaya in la iibiyo oo kale iibkiisa asixi maayo hibadiisana asixi mayso haddaan la hibeeyo lana saasoo kalena la iibiyo waqafkiina waa la midoo isaguna mar haddaan la waqfiyey in la hibeeyey in la iibiyo toona iyaduna ma banaano weeyaan ma banaano oo sheegu wuxuu ku mashquulsan yahay waqafkaas waa la waqfiyey musabalka waqafkuu ku mashquulsan yahay iibkiisu ma banaana hibadiisu ma banaana lanna wuxuu ku mashquulsan yahay meesha ka saaraya muxuu ku mashquulsan yahay waqafki kan muxuu ku rahankii ayuu ku mashquulsan yahay waa saas weeyaan ahlu cilmiga qaar ka mid waxay yidhahdeen salaada oo kale sida sheekh ulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala waxay sheegeen ahlu cilmigu qaarkood salaada marka lagu jiro qofku salaada uu gudagalo muadinkii ma ajiibayo mise ma ajiibayo muadinkii ma ajiibayo liannahu mashquul fi salaa salaadii ku mashquulsan yahi rasuulku wuxu ina fi salaati la shuqla laakiin adkaarta gaagaaban ee salaad sababteedana lagu dhex helayo ya'ti biha almusalli musalligu waa la imanaya yacni ana kula dikrin wujida sababu fi salaa fainahu yu'taa bihi dikri kasta oo isagoo sababtiisoo kale lagu helayo salaadii salaadii laga dhex salaadii waxa weye dhexdeeda laga helayo waa lala imanaya kama qaala shekhu islam ibn raximah allah faidaa caaqisa yaxmad اllah haddii uu hindhiso alxamdu lilah lafdiga alxamdu lilah dikriga salaada dhexda waa waa laga dhex helaya marka alxamdulilah waa odhan kara hadduu maqlo dameerkii oo ciyaya oo kale shaydaanku iska naari acuudu billah min shaytaan rajiim waay haddii markaa uu maqlo diiga oo kale isagoo salaada ku jira fadliga ilahay waa weydiisan kara diigi aad maqashin bu rasulku yidhi alayhi salaatu wasalaam idaa samictum siyaaxa diyaka diiga haddaad maqashin qayladiisa diiga digiyada haddaad maqashin fasalu allaha min fadlihi fainahu yaraa malakan ama kama qaala alayh salatu salaam fadliga ilahay weydiista malag buu arkaya haddaad maqashin nahiiq alximaar dameerka cidiisa haddaad maqashin shaydaanka iska naar isaguna shaydaan buu arkaya laakiin waxaa jira xadii axaadiia qaar ka mida oo xadiikaasi qayday idaa samictum siyaaxa diyakati fi leyl habeenkii ku qayday marka maalintii maha waa habeenkii habeenkii haddaad maqashid diiggii oo qaylinaya ilahay fadligiisa weydiiso ilahay fadligiisa weydiiso xadiidka qaydayana sheekh albani raximah llah wuxuu ku saxiix yeelaya kitaabka saxiix adab almufrad ayuu ku sheegaya waay markaa shaygii mashquulka ha looga mashquulinayo waa sidaa wey haddaba amilada xagga aynu u nimaadno mucaamalaadka waxaa ka mid a qofka shaqaalaha qofkii shaqaalaha xilligaasa shaqaynaysa sideedda aroornimo ilaa iyo labayo tobanka duhurnimada ayaad shaqaynaysaa haddaa la yidhi muddadaa loo qabtay ee qofka u shaqayn wax kale ma qaban karo wax kale shaqo kale ma qaban karo shaqo kale lama dhexgelin karo waa mashquul falaa yushqalu lama mashquulinayo hadduu wax kale uu qabanayo waxaan camal shayga kale u ridayay marka qofkii shaqaalaha ahaa ee waxa weeyaan saacado loo qabtay saacadaha shaqe shaqo kale inuu dhexgeliyaa oo u qabtaa ma banaana marka saacadihii loo qadaro xilliga ilaa xilligaas ayaad shaqaynaysa marka la idhaahdo waay كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا اجعل بدلا بدل كيال كمبدل أي كمبدل منه من لقى بدلا أوكل في حكم حكم كيس كيال كان لقى بدلا أوكل حكم كيس كيال اجعل كيال بدلا بدل كيال كمبدل من لقى بدلا أوكل في حكمه حكم كيس أوكل مركز كيال ورب مفضول من لقى فل بدن هاي marar doora ayuu yakuunu noqonaya afdala rubba taqliilna way ku timaadaa tagsiirna way ku timaadaa lakiin halkan waxa logala jeeda taqliil baa logala jeeda waruba mafduul mid laga fadli badan yahay marar doora ayuu yakuunu noqon doonaa afdala mid fadli badan buu noqon doonaa ijcal badalan badel kaga yeel ka mubdalin minhu mid laga bedelay oo kale fii xukmi xukunkiisa mid ka laga bedelay oo kale xukunkiisa oo kale u yeel bedelkii waruba mafduulin mid laga fadli badan yahay marar doora ayuu yakuunu noqonaya afdala ka fadliga badan buu noqonaya halka laba qaacido lagu sheegaya qaacidada kood waxa weeyaan hayga hay laga bedelay hayga laga bedelay xukunkiisu qaadanay albadel lahu xukmu lmubadel ka laga bedelay xukunkiisa ayaa u qaadanay haddii hal tusaale aynu keenno ama laba tusaaleba haddaynu keenno tusaalaha kood waxaa tayamumka tayamumku bedel wuxuu ka yahay weysada wuxuu bedel ka yahay weysada weysada xukunkeeda buu qaadanaya waa isku xukunun weysada ay waqtibaad weysan karaysa ay waqtibaad ya tayamumi karta weysada wixii jebinayey tayamumkana waa uu jebinayay waa hal majar oo qiyaas qaada wixii kalena kalabaadna wuxuu noqonaya tusaalaha labaad rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi cimraan ibn xuseen salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacida fain lam tastatic facalaa jambi haddii istaag ku tuko haddii istaaga aad kari weydo fadhi ku tuko haddaad istaaga kari weydo waxaad ku tukanaysaa fadhi fadhigu muxuu bedelkay istaagii istaagii maxaa lagu akhri jiray faatixadii soo ma faatixadii ku akhriyaysa maxay ya fadhigii istaagii marka marka istaag ku tukanaysid gacmaha waad saaraysa xaga laabtan waad saaraysa fadhi marka ku tukanaysid gacmaha waad saaraysa laabtan waad saaraysa yani kii uu ka bedelkaa xukunkiisii ayaa uu qaadanaya kaasi markaa waa mid weyn qaacidada labaad waa ruba mafduulin yakuunu afdala horta shay laga fadli badan yahay ayaa waqtiyada qaar ka mida wuxuu noqonaya mid afdala buu noqonaya mid fadli badan ayuu noqonaya sida horta alfaadil asalku waxa weeye alfaadil afdal min almafduul asalku waa caynkaas ka fadliga badan baa ka fadli badan ku ka fadli badan yahay asalku waa caynkaas faraa'idu sunnayaashu way ka fadli badantay qur-aanku dikriga kale waa ka fadli badan yahay ya qur-aanku muxuu aha dikriga kale waa ka fadli badan yihi wahaluma jir asalku waa caynkaas laakiin waqtiyada qaar ka mida ayaa shaygii laga fadli badnaa muxuu noqon karaa shay faadila buu noqon karaa fadli badan buu noqon karaa miaalkeedu muxuu noqonaya bal aynu ku tusaalayno qur-aanka oo kale aynu ku tusaalayno ina waynu qur-aanku dikriga waa ka fadli badan yahy soo ma ya qur-aanku waa ka fadli badan yahy waxa weeyaan dikriga qur-aanku qira'atu lqur'aan afdal min adikr dikrigii markaa laga fadli badnaaba waqtiyada qaar kamid wuxuu noqonaya mid ka fadli badan qur-aankii ida kaana mashruucan fi maxallihi aw zamanihi maalan salaada marka laga baxo maxaa lala yimaada dikri subxaan allah subxaan allah subxaan allah astaqfirullah astaqfir dikri asala iman soo ma inaad dikrigaa iska daysid oo qur-aankii fadliga badnaa aad la timaadid iyo in dikrigaa la yimaado iyo ma fadli badan xaaladaas in lala yimaado maxay dikrigii ayaa fadli badan oo qur-aankii xilliga waxa ka fadli badan sa inaad la timaadid waxa ka fadli badan inaad la timaad waxa dikrigii ayaa ka fadli badan waxaa dhici kartaa sadaqada oo kale sadaqada in hoos ahaan loo bixiyo iyo in iyadoo muuqato la bixiyo iyo ma fadli badan in hoos ahaan loo bixiyo ayaa fadli badan oo in lala jahraa waxaa ka fadli badan in la siraysto haddaba waqtiyada qaar ka mid a haddii maslaxaddu ay keensato in si dadka inay dadka ku daydaan in lala jahraa wanaagsan oo ka fadli badan in la siraysto oo dadkii meesha fadhiya haddii ciidama kici weydo waxbixintii oo aad kacaytan intaasaan bixiyey dadkuna ay kugu dayanayaan ya waxaa fadli badan in la kor loo qaado oo lala jahro marka rasuulku yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan saxaabigii markuu arkay rasuulku sal allah alay slam soo midna fahmi waay iyo kuyoga la midka كل استدامة فأقوى من بد من بدا في مثل طيب في مثل طيب محرم ذا قد بدا كل استدامة دائم دائمس كستا دائمس كستا kullu istidaamatin daa'imis kasta aqwaa waa ka xoog badan tahay min bada ay min badin bilowga waa ka xoog badan tahay fii mili iibin aa fii mili iibin muxrimin daa qad bada daakaasi qad badaa waa muuqday fii mili iibi muxrimin mid muxrima iibkiisa tusaalihiisa dhexdiisa ayuu ku muuqday kullu istidaamatin daa'imis kastaa aqwaa waa ka xoog badan tahay min bada min bad'in bilowgiisa waa ka xoog badan tahay daakaasi qadbadaa waa muuqday fii mili iibi muxrimin mid muxrima iibkiisa tusaalihiisa dhexdeeda ayuu ku muuqday halkan qaacido wuxuu ku sheegayaa qaacidad culimadu yidhahdaan yukhtafaru fi dawaam maa laa yukhtafaru fi libtida yukhtafaru fi dawaam maa laa yukhtafaru fi libtida ama alistidaamatu aqwa min alibtida istidaamada shayga inuu sii jiro inuu shaygu jiro ayaa ka xoog badan bilowa ayaa bilow ka xoog badan wdafcu ahwan min arafc marka rasuulku mxuu ahaa sheekhu wuxuu inoogu tusaaleeyey iibka ninka muxrimka ah ninka muxrimka ah iibkiisa qofka muxrimka ah ee xaj xidhay qofka muxrimka ah ee xaj xidhay in uu iib marsado ibtidaa'an wax xaaraan weyn ma banaan soo ma yani waa qofka muxrimka xarab xaj qaba waxa weeyaan waxa xaaraan ka ah inuu cadal marsado ayaa xaaraanka isagoo oo ixraaman oo xaj xidhay inuu maaragtay cadal marsado waa ka xaaraan ibtidaa wada rasuulku wuxu sal allahu calayh ali wasalam walaa tuxanituuhu ninkii dhintay ee muxrimka ahaa wuxuu walaa tuxanituuhu walaa tamasuuhu biibi xanuudna hamirinin cadarna hamirinina buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin qabla alixraam intuuna ixraamanin ka hor haddii uu marsado iibkii hadda igoo intuuna ixraamin ka hor iibkii ayuu marsaday inuu sii daa'imaa way bannaantay inuu sii daa'imaa waa maxay waa ay bannaantay oo iminka rasuulku sal la sida xadiiska caashe ku sugan waxay tidhi caashe radia allahu canha kaannii andur ilaa wabiisi almiski fii mafaariqi rasuuli illahi sal l slam waxaabad moodaa rasuulka ala sl halkaa timise bartankiisa cadarkii inaan miskigii aan saaray inaan ka arkayaabaad moodaabay tidhi marka intaanu rasuulku xidhan ka horbay cadarka u marisay dabeetana isagoo markuu xidhan cadarka waa ka muuqday miskigii waa saarayin weli marka yukhtafaru fi dawaam maa laa yukhtafaru fi libtidaa markii hore may bannaanayn marka hore ma bannaana qofkii muxrim ah inuu cadar marsado laakiin cadarkii uu marsaday inuu kasii uraa way bannaantay cadarku marsa inuu ka oraa way bannaantay hadda halkood fahanteen soo ma oo dee cadarku marsanaaba ay bannaanaanaysa marka yukhtafaru fi dawa maa laa yukhtafaru fi libtida waxaa kale ka mid ah amhilada almuxrimu laysa lahu an yatazawaj lixadiidi cuثmaan radia allahu canه ana nabi sal slm qaal laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkix walaa yakhطub qofka muxrimka guursan maayo guurinna maayo geed fadhisanna maayo waa markuu intuu xarab xaj qabo weeyaan fahuwa mamnuuc min aلziwaaj لكن له أن يراجع زوجته التي طلقها فهذا لا بأس به لأن المراجعة هنا استبقاء استدامة للنكاح كبرب فري إنه سوء شدا ويبنات لأن النكاح هرون أم بما كاسوا حوي سي باقي إلى سايد فالاستدامة أقوى من الابتداء إنه قرس ما بنانا لكن إنه سوء شدا كبرب فري إنه سوء شدا ويبنات كبرب فري إنه سوء شدا ويبنات waayo muraajacadu nikaaxii hore bay baaqi yeelaysaa nikaaxii hore unbay baaqi yeelaysaa wey waay iyaku iyag markaa lamid ah wa kullu macluumin shay kasta oo macluuma wujuudan xagga jiritaanka aw cadam aw cadaman ama xagga cadamka falaslu asalku waxa weeye an yabqaa inuu baaqi ku ahaado calaa maa qad culim wixii la ogaaday wa kullu macluumin shay kasta oo macluumaho la garanayo wujuudan xagga jiritaanka aw cadaman ama xagga cadamka la og yahay oo la garanayo falaslu asalku waxa wey an yabqa inuu baaqi ku ahaado calaa maa qad culim sida sidii la ogaa in lagu baaqi ku ahaado ayaa asara halkan qaacidadana horena wayna soo tilmaanay waxay waxa weeyaan alyaqiinu laa yazuulu bishak ama alaslu baqaau maa kana calaa maa kan alaslu baqaau maa kana calaa maa kan asalku waxa weye shaygu sidiisii oo hore uu ku sugnaa inuu ku sugnaado baaqi ku ahaado wey asalku hadday tahay wujuud iyo hadday cadam tahay maalan qofka marka hore uu ahaaro qabay uu weysaystay wuxuu ogaa inuu weyse qabay deetna wuxuu ka shakiyey weysada miyay kaa jabtay se kaamay jabin maxaa weyse weyseqab waa ogaa sooma weyseqab waa ogaa asalku waa in ku sugnaado weyseqabkaa wey alcasru baqaaw calaa ma alcasru baqaaw maa kana calaa maa kaan haddii bilaa weysadii isku ogaa wuxuu ogaa inuu weysadii ka jabto suuliga uu galay buu ogaa laakiin wuxuu ka shakiyey miyaad weysaysatay mise maad weysaysanin asalku maad weysaysan weeyaan asalku maad weysaysan weeyaan waxaalu ma jiro kuwa kalena way qiyaas qaado ninbaa wuxuu ka shakiyey hibla horta miyaad guursatay mise maad guursanin asalka waa maxay inaad guursante marka maad guursan wey gabadha horta maad guursan mise maad guursan maad guursan wey laanna waa waxa weeyaan asalku waxa weeyaan inaanad guursanin wey asalku waa baqaaw calaa makan calaa makan baqaaw makan calaa makan waxa uu ka shakiyey hal talaqa zawjatahu talqatayn aw thalaatha xaggii tirada markaan u nimaadno ma labuu furay mise saddex yaa asalku baqaagii baa nikaaxa wey wa annahu talaqaha talqatayn talqatayn inuu laba dalqood furay ayay noqonaysaa nafyu lilwujuudi wujuud ayuu usugnaaday wujuudka ayuu u sugnaaday in la anfiyo uma dabeetana asixatu buu usugnaaday uma dabeetana alkamaalu kamaalku usugnaaday farcayanna ilaali oo ilaali arutbata darajaadka lagu soo sheegay ilaali wanafyu nafyigu lilwujuudi jiritaanku usugnaaday uma dabeetana asixatu wuu u sugnaaday uma dabeetana alkamaal kamaalku u sugnaaday uma dabeetana asixati asixitaanku usugnaaday uma dabeetana alkamaali kamaal buu u sugnaaday farcayanna ilaali oo ilaali arutbata darajaadka lagu soo sheegay ilaali wasaa u kala horeeyaan oo ilaali nafyigu markuu ugu horeyso waxa asal u ah inuu wujuudka anfiyey haddaa wujuudkigu wujuud wujuudka inuu anfiyey ayaa asal waa waay dabeetana waxaa ku xiga in uu nafyigu asixitaanka haddii wujuudka uu jiro shayga hadduu jiro waxaa ku xiga asixitaanka inuu nafyigu nafyu sixa inuu asixitaanka diiday haddii asixitaanki uu jirana waxa uu nafyiguna tusinaya kamaal inuu diidayo kamaalka inuu diidayo markaad tidhaahdid maalan nafyiga markaad tidhaahdid laa khaaliqa ila allah laa khaaliqa waa nafyun lilwujuud ay laysa hunaaka khaaliqun mawjuudun hayr allahi caza wajal laa ilaaha ila allah markaad tidhahdid laa ilaaha waa nafyi weeyaan sooma waa nafyi waa nafyun lilwujuud waxaad wujuudkii baad diidaysaa alla xaq lagu caabudo oo jiraa oo mawjuudi ma jiro wey xaq lagu caabudo waay markaa marka aad waa nafyi lilwujuud haddii shaygii wujuudka aynu helno nafyigiina aynu helno waa nafyu sixa darajada labaad baa lamina waa nafyu sixa oo maalan waxaad heshay waxa weeyaan shaygii baa jira waxaad tihi laa salaata ilaa biwuduu'in salaaddu waa mawjuud salaad ma jirta maaha micnaheedu laa salaata salaad ma jirta maaha laa salaata ilaa biwuduu'in waa nafyu sixo salaaddu ma asaxaysa weeyaan salaaddu ma asaxayso wayse la'aan waa nafyu sixa marka waa marka shaygii la helo wey laa nikaaxa ilaa biwaliy waa nafyu sixa laa nikaaxa ilaa biwaliy nikaax nikaax asixi maayo weli la'aan weli la'aan nikaax asixi maayo haddii markaasi la helo shaygii haddaa la helo oon aragno waxa inuu saxiix yahay oo arkaantiisa shuruudiisu dhammaystirtay nafyigii inaynu helno wuxuu noqonaya nafyulkamaal buu noqonay laa salaata bixadrati طacaamin walahu yudaaficu lakhbathaan cuntadii hore soo dhigay salaadi may ahaanin laa salaata nafyigaas muxuu noqonaya nafyu nafyulkamaal marka saas iskugu xigaya asalku waa nafyulwujuud ilaa la helo saarif amaba wujuudkii haddaynu helno waa nafyu sixa nafyu sixan ku qaada nafyu sixaad waxa weeyaan saarif marka la helo ayaa waxay noqonaysaa nafyul kamaal ayuu noqonaya kamaalkii waajibka haawi nafyu kamaal alwaajib nafyu kamaalka waajibka haawi waay والأصل أصل والأصل في القيد قيد كأصل وحاوة اعتراز اعتراز بأصل وآه ويقل لغير غيرك ويراني ككشف تعليل وكلويان وجهل لك جهل نقضي والأصل في القيد قيد كأصل وحاوة احتراز قيدك كسو أرورا quraanka iyo sunnada weeyaan nusuustii waxaa asal u ah ixtiraaz wayaqilu waa yaraanaya ligayrihi gayrkii waa yaraan doonaa inuu ku yimaado ka kashfi tacliilin oo kale weeyaan tacliil fayditaankeed oo jahila laga jaahil noqday halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya alaslu fi lquyuud allatii taati fi aladillati sharciya annaha lilixtiraaz waltaqyiid quyuudda ku timaadaa nusuusta ku timaadaa ixtiraaz bay ku timaadaa ee tacliil maaha marka mesha waxaa naga soo baxaya quyuudda laba u qabsamaysa qayd lilixtiraaz iyo qaydun liltacliil qaydka lilixtiraaz waa sida badan waana asalka wey wixii qayda yimaada waa lilixtiraaz waxbaa laga ixtiraazaya oo laska ilaalinaya waana sida asalka u badan wey iyo inuu yimaado qaydkaas liltacliil waana inta yar weeyaan waana inta yar iminka maalan ilahay wuxuu yidhi warabaa'ibukum allaati fi xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihinna ربائبتي نوايدن ربائبت نوايدن كحرام وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم ربيبدا waxaa dhahda ninku gabadhu guursaday gabadha uu guursaday hadii carruur hore dhashay hablaadii dhashay hore hablahaasi ama inantaas waxaa rabiba la odhanay waxaa odhanaya rabiba la odhanay marka rabaaibtaas iyaguna waa idinka xaaraan min nisaa'ikum allati dakhaltum bihinna dumarkii aad la guri gasheen fain lam takunuu dakhaltum bihinna haddiidan la guri gelin falaa junaaxa calaykum marka waa la qayday waxaa loo qayday min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin waa qayd qaydkaasi waa waa lixtiraas waay dukuulka dukuulka haddiidaan gabadhaa la guri gelin dumarkii hablihii idinka xaaraan maaha la socday ee ay dhaleen waa idin xalaal way micnaheeda wey markii tacliilka tahay waxa u tusaale yaa ayuha nnaas ucbuduu rabbakum alladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun yaa ayuha nnaas ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda alladii khalaqakum allahaasoo alladii allahaasoo khalaqakum id abuuray waa yani shardi maaha wainama huwa libayaani alcillati dadka cillada loo abuuray sababtaad ilaahay u caabudaysin waa maxay lianna allaha caza wajal huwa aladii khalaqakum ilahay baa idin abuuray subxaanahu wa tacaala waay marka halka culimadu wuxuu deliishadeen towxiid rububiya yadullu calaa towxiid uluhiya towxiid rububiya wuxuu ku tusinayaa towxiid uluhiya allaha cirka abuuray ee dhulka abuuray ee dadka abuuray waxa uu mutaystay keligii in la caabuday saas ku tusinaya wain tacadara alyaqiinu yaqiinta hadday cudurdaaroodo farjican noqo oo noqo liqaalib danni danniga qaalibkiisa u noqo takun waxaad noqon doontaa muttabican mid raacsan baad noqon doontaa wain tacadara hadday suuro geli weydo alyaqiinu yaqiinta hadday suurto geli weydo yaqiinta hadday suuro geli weydo farjican noqo oo noqo liqaalib danni ee ilaa qaalib danni danniga qaalibkiisa xaggiisa u noqo takun waxaad noqon doontaa muttabican mid xaqa raacsan ama sawaabka raacsan baad noqon doontaa shayga waxa lagu binaanaya yaqiintii yaqiinta horta marka hore dee waxa weeyaan lala imanaya haddii yaqiintii ay suuro geli weydo haalibu dhan baa lala imanaya dhanniga haalibka ah baa lala imanaya yaa wada rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam waxa uu maarata qofku markuu ka shakiya salaad lixdii markuu shakiyo waxa uu yidhi falyataxara sawaab sawaabka ha ku dadaalo uma liyabni calayh deetana ha ku dulbinayo wey marka qofka hadduu shakiyo oo maalan uu ka shakiyo awaafko kale toddoba jeer baa la dawaafaya wuxuu ka shakiyey tanmatii toddobaadba mise waa tii lixaad ayuu ka shakiyey haddii dannigiisa haalibka ay noqoto lix ka toddobaad wuu la imanaya dannigiisa haalibka hadduu noqdo toddobana toddoba ka dhigaya hadduu ka shakiyey salaadani salaaddii duhur ragcaddani ma tii afraadba mase waa tii saddexaad dannigiisa haalibka buu u noqonaya danniga haalibka haddii tan tii afraad tahay afar buu ka dhigaya haddii ay tahay saddexna saddex buu ka dhigaya marka daniga aalibka abuu la imanaya weyaan waay haddii marka labadii arrin u kala rajixin waayo ka war labadii danigii qaalibkaa meesha ka baxay waxba ma kala rajaxmayaan xilligaasi wuxuu qaadanaya yaqiinta oo tirada yar buu qaadanaya wixii shaygii yaqiintu ku binaan sida ahlu cilmigu markaas odhan jireenoo tirada yar buu qaadanaya tirada yar ayuu qaadanaya waay marka meesha maxaa ka soo baxay haddaa shay laisku qabtay marka hore maxaa lala imanaya yaqiinta haddii meesha ka baxdo maxaa lala imanaya daniga qaalibka daniga qaalibka nas baa ku yimid xadiiskaan akhrinay cabdillahi bin mascuud radi allahu canhu haddii labadii arrimood kala socon waayaanna maxaa la qaadanaya haa tirada yar baa la qaadanaya oo culimada qaarkood marka yaqiinta ay ka cabiraan وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه كاسك وكل ما الأمر به يشتبه wax kasta oo arinku uu isku ekaado wa kullu man amru bihi yashtabi wax kastoo arrinku isku ekaado min hayri maysin kala soocitaan la'aan qurcatun qoryituur baa tuudixuhu muujinaya oo caddaynaya wa kullu man amru bihi yashtabi wax kastoo arrinku uu isku ekaado min hayri maysin soocitaan la'aan iyadoo aan la kala sooci wixii aan la kala sooci karayn wixii isku ekaado isdhex galay qurcatun qorituur baa tuudixuhu muujinaysa oo caddaynaysa halkan qurcadu ka warramaya sheekhu raximah allahu tacaala marka qurcaduna waxa weeyaan waxay ka mid tahay dariiqyada waxa lagu kala soco ama xuquuqda lagu kala soco ama dadka ishaysta lagu kala soco qur-aankuna wayna tusiyey sunnuhuna wayna tusiyey wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayhum yakfulu maryam ibn cabaas radi allahu canhum waxau ku fasiray inay markaa ay qori tuuranayeen marka adila ayaa kusoo aroortay aduu qur-aanka iyo sunnaha labadabo de waxaan garanaa rasuulkeenuna sala allahu calayhi waali wasalam marka uu safar doonayo inuu u baxo dumarkiisii qaar ka midna rabaan markaas inay raacaan aqraca bayna nisaahi uu qori tuur jiray waa uu qori tuur jiray marka qorituurku waa mid sugan wey marka haddii arrinku isdhex galo ya waxa uu noqonaya marka in dadka lagu kala saaro maxay qorituurad baa lagu kala saaraya qorituurad baa lagu saaraya laba haddii laba qof markaa imaam masaajidka yimaadaanay noqoto laba imaam midna midna uu tanaasuli waayo oo loo qori tuuri doonaa wilaayadii waxa siman wilaayada wilaayada waa la kala horeeya wilaayada waxaan u jeedaa wilaayatu nikaax waxaa horeeya aabbaha aabbaha haddaa la waayo awowga awowga haddaa la waayo walaalka walaalka imanay marka walaalkii shaqiiq ahaba walaalkii laabkaaba ka horeeya haddaba walaalkii shaqiiq ah hadday laba noqdaan ya oo labadii qof markaa isqabsadaan kaba la horreysiinaya oo loo qori tuuraya oo loo qori tuurayaayo ku qorigiisu soo baxo ayaa markaasi las ayaa bixin marka masaa-ishaas qori tuurkii halkaasuu soo gelayaa wey saa loo rayo imanay waay ibnu rajibna raximah allahu tacala isagu meelayo badan buu sheegay marka masaa'il fara badan ayaa ka soo baxaya halkaas waay وكل mن تacajل شhayء عalى وجهi محaرami famنchu jala وكل man qof kastoo تacajala شhaya شhayga dadejista calىa wجhin wejhin u dadejista muxaramin xaaraan ah famancuhu diiditaankiisu jalaa ay dahara waa muuqda wey وكل man qof kasta oo تacajala شhaya شhaygii dadejista calىa وجhin muxaramin si xaaraanan u dadejista famancuhu mancintiisu jalaa dahara waa muuqda wey وكل mن تacajل شhayئa عalى وجه محarami qaacidada odhanaysa man تacajala شhayئa qabla awaanihi cuuqiba bxirmaanihi qofka شhay intaan wakhtigiisii gaadhin ka hor dadejistaa waxaa qofkaasi lagu ciqaaba maxay bixirmaanihi famancuhu jala waxaa lagu ciqaabaya waxa inaanu yeelanin baa lagu ciqaabaya baynu tusaalayn waxa weeyaan dhaxalka waladku waalidkiisa waa dhaxla soo ma goor u dhalaya laakiin goor u dhalaya markuu dhinto sooma hadduu dila ka war wuu dilayba man taajala qabla man tacajala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani calaa wajhin muxarami si xaaraanana markaas caynkaa waa u sameeyey weeyaan waay warka waxay noqonaysaa inaanu dhexlayn bay noqonaysaa waxaa kale iyadana agga haddaynu u nimaadno maalan xariirtii oo kale iyo khamradii oo kale iyo weelkii dahabka oo kale iyo imanka khamrada rasulku wuxuu sheegay alayhi salatu qofka adduunyada ku caba aakhir ku cabi maayo qofka adduunyada ku caba adduunyada waa laga xarimay moogti aakhir ku cabi maayo waa waa laga xarimay qofka adduunyada xariirta ku xidha wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam waa raggi waa laga xarimay xariirtii marka inay xidhaan waa loo diiday qofka adduunyada ku xidha lam yalbasu fi laakhira aakhira xidhan maayo iyadana waa saasoo kale wey وضاعف القربة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت وضاعف لمن لاب الغرمة مقدوغا لمن لاب على من قف كل من لاب ثبتت عقوبة عليه عقاب لكريس سارني وسقناضي ثم دبتنا سقطت أي دعضي عقاب كاسو كدعي لمانع مانع أوجي وغدعي ka saariqin oo kale weeyaan waa qof tuug ah oo xaday min hayri maa muxarasin shay aan la ilaalin oo xisdigiisii aan lagu ilaalinin markaas waxa weeyaan kii xaday oo kale weeye waman cid oo kale weeye lidaalin shay baadi oo oo hallaabay katama qariyey wadaacif libinlaab alqurma magdhowga libinlaab calaa man qofku libinlaab habatat cuquubatun calayhi ciqaab korkiisa ku sugnaaday uma dabeetana saqadat ciqaabkii wuu dhacay ciqaabkii waa dhacay limaanicin maanic awgii buu u dhacay maanic baa u diiday ka saariqin oo kale waa tuug min hayri ma muxarasin eg qofku markuu sheega uu xado saariqa gacanta la jaraa sooma gacantan la iska jarama shuruud bee leeda qofka waxbuu xaday oo hala gooyuun maaha waxa weeyaan shuruud baa loo dhigaya shuruudda haddaa la helana waa la jari haddaa la waayana la jari maayo haddaba shuruuddii baa la waayay shuruudda maxaa ka mid a qofku sheega uu xaday inuu xirsi kala baxay xirsu milihi isaga oo kale waxa lagu ilaaliyo isaga oo kale waxa lagu ilaaliyo lacagta meel baa lagu ilaaliyaa oo dee qasnadii iyo baa lagu ilaaliyaa ama maqalkii xoolihii meel baa lagu ilaaliyaa raashinkii meel baa lagu ilaaliyaa shay walba meel lagu ilaaliyo ayuu leeyahy markaa shay uu shay ilaashan buu haayo meeshii lagu ilaalinayuu kala baxay markaas waa shardi haddii markaa meel aan ilaashanin uu kala baxo saa uu ku qaato dee gacantii la jari maayo laanna xirzulmili shardigaasaa la waayay inuu shayga xirsigiisii kala baxay baa la waayay marka ka saariqin oo kale min ghayrima muxarasin shay xirsigiisii aan ku jirin ayuu qaatay oo u xaday waman cid oo kale weeye lidaalin shay hallaabay oo baadiya ka tamaqariyey shay baadiya buu qarsaday magadhow baa la saari doonaa magadhowdan dhakadaa laga saari doonaa waxa wey waa la libinlaabi doonaa masaladan madaahibtu marka laga reebo imaamu axmed madhabka xanabilada mooyaane madaahibta kale ma qabanayo masaladan masaladan waa maxay qofka waxaday magadhow baa laga doonaya shay shay buu qaatay xirsigiisa kamuu qaadin magadhow baa laga rabaa oo shayga dee uu qaatay inuu keena laga doonaya magadhowgii waa la liminlaabaya liminlaabba dhakada laga saaray liminlaab baa dhakada laga saaray inuu isagii oo kale soo celiyo unbay ahayd laakiin imka waa loo liminlaabo liminlaabkaasi madaahibta kalema qabaan marka laga reebo madhabka xanaabilada sheekhu dariiqadii buu ku socodsiye isaguna jumhuurku laakiin waxa weeyaan ma qabaan masaladan axaadiid bayna tusinaysaa xadiidkana tusinaya waxa weeye xadiidka markaasi cabdillaahi bn camr ibn caas radia allaahu canhuma xadiidkan ahlucilmigu way ka jawaabeen oo qaarkood waxay dhahen waa mansuukh bay yidhahdeen waa la nasakhay bay yidhahdeen لأن أي لفتدو والجماهير تدب لا بد كده شيء واحد كم إذا إنه رسولك ما أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه قفك الشيء وحويان شيء بوقات شيء قاس الشيء عشان مو هين فعليه غرامة مثليه وحقفك هذا كديس صارا شيء قاسي magdhowgiisii oo libin laaban baa dhakada saara iyo wlcuquuba waman saraqa minhu shay bacda an yuwiyahu ljariin jariinka waa meeshii lagu qalajinayay timirta iyo weeyaan qofkii halkaa ka xada marka jariinkaas waa meeshii xirsigii weeye qofka ka qaatana gacanta la jaraya wey waman saraqa duuna dalika facalayhi qaraamatu milayhi marka qaraamatu milayhi waa libinlaab shaygii magdhowgiisii oo libinlaaban baa laga doonaya wey xadiidkana markaa ahlucilmigu waa saxiix yeeleen marka xadiiskaasi deliishadeen markaa marka halkaa laga eego dee qofkii waxay noqonaysaa markaa in qofkii waxaday ee shuruudii laga waayey xaritaanka ee gacanta aan la jarayn magdhowga in loo libinlaabay noqonaysaa marka ishkaalku wuxuu ka imanaya marka la libinlaabo libinlaabka yaa qaadanaya ilan garanay qofkii wax laga haday oo kale intii isagu uu lahaa buu qaadanaya lakiin inta kale yaa qaadanaya inta kale waxay leeyihiin baytulmaalka lagu shubaya baytulmaalka ayaa la geynaya waxaa kale iyadana la soo wariyey cumar bin khataab radi allahu canhu inkastoo xadiis markaasi la daciifiyey cumar bin khataab radi allahu canhu xaatib ibn abi baltaca ayaa addoommo uu lahaaba waxay qaleen nin hal uu lahaa bay ka qaleen dabeetana magdhowgiibuu libinlaabay cumar bin khaaab xaad waxa uu saaray magdhowga oo libinlaaban buu saaray magdhowgood libinlaabaysaa buu kujir way qoladan intay soo xariisteen hashi bay qaleen magdhowga soo saaray waay marka masaladan adugu jumhuurku waa khilaafsan yihin jumhuurku waxay leeyihiin maqdhogu waa mid keliyo laba la bilaabay wa kullu maa shay kastoo ubiina laga jaro min xayin neef nool laga jaro jucila waxaa la yeeli kamaytihi kamaytihi bakhtigiisoo kalea laga yeeli doonaa fii xukmihi xukunkiisa uhuran xagga dahaarada wa xillan iyo xagga xalaalnimada wa kullu maa shay kastoo ubiina la jaro ubiina ay quica laga gooyo min xayin neef nool laga jaro jucila waxa laga yeeli doonaa kamaytihi bakhtigiisoo kale fii xukmi xukunkiisa ayaa laga yeeli doonaa uhran iyo waxilan labadaba xalaalnimo intaas labadaba neef nool ayaa wax laga jaray waxaa laga jaray waxaad kala xukun dhigtaa neefkaa bakhtigiisoo kale xukun dhig neef nool wixii laga gooyo waxaad xukunkiis neef waxaa la jaray isagoo nool laga gooyey waxaad xukun kala xukun dhigtaa neefka laga jaray bakhtigiisa kala xukun dhig neefkaa laga jaray markuu bakhtiya hadduu yahay nijaas waxa laga gooyey isagoo noolna waa nijaas neefkaasi bakhtigiisu haddii yahay uu daahir markuu bakhti hadduu daahir yahay isagoo nool wixii laga jarana waa daahir tusaale wuxuu noqonaya idaha oo kale wanka hadduu haddii neefka uu bakhtiyo muxuu noqonaya nijaas uu bakti muxuu noqonayaa nijaas isagoo noolba baridii laga goostay baridaa laga goostay waxay la xukun tahay neefka baktigiisa neefka markuu bakti muxuu noqonaya xunkiisii nijaas waxaa laga goyna waa nijaas kalluunka kalluunka baktigiisa ka war waa xalaal soo wixii laga gooyey isagoo noolna waa xalaal isagoo noolba dhinac soo goostay inta kalena way carartay badday sii gashay intaa la soo goostay waa xalaal ibn aadamka baktigiisa ka war ya aahir masanjaas waa aahir isagoo nool wixii laga jarana waa aahir gacan baa la gooyey lug baa la gooyey waa aahir marka wixii isagoo nool laga jaro xukunka muxuu qaadanaya kaa laga jaray baktigiisa ayuu la xukun yahay baktigiisu hadduu yahay aahirna waa aahir hadduu yahay nijaasa waa nijaas warkaas noo dhameystirin وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وكان كاني ومبتدئ وكان كاني تأتي وإيمانيسا للدوام الدوام بيكون إيماني غالبا في الغالب يتبضن وليس ذاك اسمها بلازم لازم صاحبا لازم لا صاحبا ما وكان كان تأتي وإيمانيسا للدوام الدوام بيكون إيماني غالبا يتبضن وليس ذا بلازم مصاحبا كاسمها مركب لازم لا صاحبا ما مصاحبا لا صاحبا لازم kaana marka lafdiga kaana ma dawaan bay faa'iidaysaa mise dawaan ma faa'iidayso ahlucilmiga waa su khilaafsan yihin culamada qaarkood waxay idhahdeen dawaan bay faa'iidaysa sheekhu inoo mariyey dawaam asalku waa caynkaas dawaan bay faa'idaynaysaa kaana rasul allah sal kada rasuulku wuu daa'imay micnaheeda weeyaan walihaada culimo badan waxay dhahaan muwaadaba rasuulku wuu muwaadabeeyey kaanadaasa ku tusinaysa wey micnaheeda bilay kaanada ay ku tusinaysa waxaana ka mid culimada aadka u isticmaala imaamu shawkani raximah allahu tacaala kitaabkiisa nalawtaarka wuxuu had iyo jeer markuu soo marayo kaanadaasoo kale wuxuu u deliishadaa muwaadab istimraar buu u deliishadaa inuu wax rasuulku sameeye sala allahu calayhi waaalihi wasalam culimada qaarkood waxay leeyihin mayaana ee ma ma faa'iidayso dawaa ma faa'iidayso ilaa uu deliil ku tusiyo mooyaane marka shaaricu wuxuu odhanayaa dawaan bay faa'iidaysaa ma badna laakiin ghaalib bay faa'iidaysaa yaa lilaalib sida badan bay faaidaysaa waana sida badan liayr laalib bay faaidaysaa waana sida yar waa sida yar kaana rasuulu llaahi sal allahu alay yaftatixu salaatahu bitakbiir takbiir buu salaada ku furfuran jiray marka waa dawaamtaas takbiirta mar walba lagu furfuranaya kaana sal yucjibhu tayamum midigaysigaa la yaabka fii tanaaculihi wa tarjulihi iyadana waa dawaam weeyaan daa'im dawaam bay ku tusinaysaa sida aalibka maa kaana rasuul اlahi sal اlah yziidu fi ramaضaan walaa ir alى ixda caشhara ragca sida aalibkii koob toban kama badin jirin waa aaliba waxaa la arkay waqtiyada qaar ka mida oo saddex toban uu tukaday baa la arkay saddex tobanka uu tukadayna waxay ahayd waa hayr اlqaalibo waa sida yar aalibka waa sida aan ahayn wey marka kaana wuxuu u qaybiyey inay dawaam faa'iidayso iyo inay faa'iidayso aalib iyo inay hayr اaalib faaidayso waxa ugu badan sida aalibka ah inay kaani markaasi haalib inay faa'iidayso ayaa u badan waxaa ku xiga dawaam hayrulhaalib inay faa'idaysana waa yarti waay intaa dambe haddaba wuxuu kaga warramayaa intaa halkaa laga bilaabo ilaa intuu ka dhammaanayo lixda beeda soo socda waa usuul waa waa qaw- waa usuul fiqhi ya ee cumuumka iyo wixii ku tacalluqay buu ka warramay marka waxaan isku daynaa dul marno insha allah waa lix biyada keliya misoo joojiya ya qadhamayso way وإن يضاف هذا لا إضافية جمع جمع هذا لا إضافية ومفرد مفرد هذا لا إضافية عم عام أيو نقول فايدين دونا والشرط شرط يا والموصول ذا كان له إسق إن حتم وأواجبوي وإن يضاف هذا لا إضافية جمع جمع هذا لا إضافية معرفة هذا لا إضافية ومفرد مفردنا هذا لا إضافية معرفة هذا لا إضافية يعم عم بفايدين والشرط اسم الشرط iyo walmawsuufu ismiga mawsuul daa kan oo cumuumka ah lahu in xatamo waa u waajib isaga yacni ismiga mawsuul iyo ismu shardigu labaduba waxay faa'iideeyaan cumuum bay faa'iideeyaan weyaan cumuum ayay faa'iideeyaan waay haddaba eh, wayna iska dulmaraynaaye marka jamca la idaafeeyo markuu leeyahay wain yudaf jamcun jamci waxaan waxa- waxaad ku qelinaysaa macrifada yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaadku waa jamc wdamiir mudaafin ilayh ضمير كان والد- يوصيكم الله في أولادكم والإضافي marka wuxuu shamsanaya awlaad oo dhan rag iyo dumar ku yar iyo ku weyn intaba waa shamsanaya cumuum buu faa'iideynaya waa jamac la idaafeeyey oo loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyey cumuum buu faa'iideynaya mufradka la idaafeeyey wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmadu waa mudaaf lafduljalaal waa mudaafun ilayh وانا مفرد يا معرفنا لو اضافي وفايدنا عموم وفايدنا ونمعه او دوي شرطي اسم الشرطي اسم الموصول يقول فايدنا يقول عموم بفايديا يقول من عمل صالحا فلنفسه من واسم شرط من عمل صالحا قفك عمل صالحا سمي قرآن فأينما تولوا فثم وجه الله اسمك موصول إذن وحويان الذي يشرب في آنية الذهب والفضة الذي يشرب ككعب في آنية الذهب والفضة رج يضمر كوضا وها هذا رج يضمر كوضا وها هذا وحويان و وسجد قال هالكلام والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق قف كستو صدق قلي ماذا أي مركز كستو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبرنا وحل مجر وكان مقياس منكر إن إن بعد إثبات يري فمطلق وللعموم يري منكر أي اسم منكر اسمك نكرده نكرده إن يريد هدو صو أرورو بعد إثبات الإثبات ده بده هدو صو أرورو فمطلق مطلق وين وللعموم عموم بوسقنا إن يريد هدو صو أرورو من بعد النفي نفي دبدي نهي ونهي لمركا حرف العطف كسر موتاي واي وسكو عطفي إذا حرف العطف مركب مش كمقي من بعد النفي نفي دبدي نهي أي من بعد النهي نهي دبدي يو استفهام استفهام دبدي شرط وشرط شرط الدبدي وفي الإثبات وإن يريد هدو صو أرورو في الإثبات اسم جينا كرادة هدوك صو أرورو إثبات هدوك صو أرورو للإنعام نمع نمع درتيد هدو وينادو إسقون فايدين عموم فايدين يوين munakkarun ismi markaasi ismiga nakiradihi in yarid hadduu soo arooro bacda ihbaati ihbaat dabadii fa mutlaqu mutlaq u faa'iideeya walilcumuumi cumuum buu u sugnaaday in yarid hadduu soo arooro ismigii nakirada ahaa hadduu soo arooro min bacdi nafyi nafyi dabadii nahyin wa nahyi nahyi dabadii واستفهام استفهام دبدي شرط وشرط شرط دبدي وفي الإثبات هادو سو أرور إثبات كدحيس هادو كسو أرور أو للإنعام أسغناضي أما إنعام درتيد امتنان قلديسي أيو كويمي عموم فايدين مكاوي وإن يريد هادو سو أرور مركاسين اسم جينا كررها في الإثبات هادو كسو أرور للإنعام نو كسو أرور نمعو درتيد بو كسو أروري عموم فايدين مكاوي مركا الواحد أصبح اسم جينا كرره إثبات دبدي wuxuu faa'iideeyaa itlaaq buu faa'iide mutlaq buu faa'iideeyaa hal mar mooyaan waa goorma waa marka uu yahay imtinaan galladaysi galladaysi markuu yahay marka wuxuu faa'iideynaya cumuum buu faa'iideynaya wa anzalna min asamaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa anzalna min asamaa'i maa'an cirka waxaynu kasoo dejinnay maa'an maa'an waa nakir weyn laakiin waxay ku timid fii siyaaq imtinaan waa galladaysi wey marka ay galladaysiga tahay waxay faa'iideysa cumuum bay faa'iideynaysa markaa nakiradii marka ay ku timaado imtinaankaas maxay faa'idaysaa cumuum ay marka nakaradu bacd alithbaat ithbaatka dabadii waxay faa'idaynaysaa itlaaq way faa'idaynaysaa waxaa ka mid a mithaalkeeda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fataxriiru raqabatin fataxriiru raqabatin raqabadu maxay waa nakiro في سياق الإثبات نفي ما نفي كهري النهي استفهام ما حسب شرع وإثبات لكن ما هي فائدة مطلق إطلاق بفائدة إن شاء الله تعالى كل أصول الفقه رقبة وضري تمر مراني مركبة فهمسي إطلاق بفائدة نسا مركبة رقبة صغيرة أو كبيرة مؤمنة أو كافرة ذكر أو أنثى سليمة من عيوب أو أو غير معيبة أنت دون طبعا نقطة إطلاق يسوق الجلسة واي waxay haddii uu nakiradu ay timaado min bacdi nafyi nahyi istifhaamin sharطin ibaat hadday timaado min bacdi ibaatin oo waxa weeyaan mxuu ahaa imtinaan cumuum bay faa'idaysa intaasina ilahay wuxuu yidhi walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhar walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhar walaa tadcu maca allahi ilaaha labni ilaahan ilah ilah waa nakira wey fii siyaaqi nafyi ayayna dhacday maxayna faa'idaysaa cumuum kulla ilaahi ilaah ilaahay wax kastoo la caabudo wey dhagax qori dad xayawaan mid dhintay mid nool isku wada dar istifhaam hadii hal taclamu lahu samiyan waxa weeye iyaduna waxay faa'iidaysaa cumuum bilfaham hal taclamu lahu samiyan wuxuu dhig bilahay ma jiro wey subxana watacaala shardi ba hadii man yacmal suu'an yujza bihi suu waa nakiro waxayna dhacday bacda shar ayay dhacday shar dabadeed ayay dhacday waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaa من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا صالح وانا كروي هذه في سياق الاثبات هذه دعوه للانعام لكن انعام بالمقيديه وامتنان ونحن قلنا عموم فائدني وانزلنا من السماء ماء ليطهركم به ماء ونكره dadkan ilaahay buu ku galadaysanayay siyaaq imtinaanka marada ku timid bi oo dhan bisha masanaysa mid cirka ka yimid dhulka laga soo saaray mid buuraha ka soo wabiyadii badihii wax loo shumsanay waxaa kale yidhi fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaan warummaan fiihimaa faakihatun faakihatun iyo wanakhlun iyo warummaan waa nakiro waxayna dhaha fi siyaaqi alihbaat laakiin siyaaqay ku timid ihbaat ha ahaadee waa imtinaan baa ku jira galladays incaam maxay faa'idaynaysaa cumuum marka annakiratu fi siyaaqi alimtinaan hadday ku timaado maxay faa'iidaysaa عموم بفعل واعتبر تحجل العموم عموم كتحجل في نص أثر نص دحدي لسو نقلي أما خصوص سبب سبب قال قال كيد نيا فما اعتبر أيضا لما اعتبارني لما تحجلني وي ما لم يكن انت نقول متصفا بوصف صفه مركي للحي من للحي جدي ولو صفي يفيد فائدني علة علة فائدني فخذ بالوصف مركا وصف يا قاضي وخصص العام عام خصص بخاص خاص خصص ورد سو أروري كقيد مطلق مطلق قيد كو كلويان بما قد قيد وحي لو قيدي بما كي قد قيد لو قيدي ويان سو مركا كاسو كلا واي ما لم يكن انتون نقونين التخصيص تخصص انتون نقونين ذكر البعض برشيتانكي ومن العموم عمومك كميدا فالعموم عمومك امضي سعود سيسجوي واعتبر تحجلي العموم عمومك تحجلي في نص أثر نص دحدي لسو نقلي أثر أي نقل لسو نقلي أما خصوص سبب سبب قال كنيا فما اعتبر أيضا لم يعتبرني إيك وتعلم حين هذا العمرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عمومك لفظ يقول بلي يا السبب وحويان خصوص تأكسو أروري gaarka sababtaa sababtaa ku yimid ee gaarka lama eega iyada iminka tusaale ahaan licaanka oo kale licaanku ayadaha licaankiihi waxay ku soo degeen saxaabada qaar ka mid ah marka miyaa la odhanayaa isagu may gaar ku tahay cuwaymir alcajlaani ayay arrinkiisa kusoo degtay ama hilaal ibnu umey ninkii la odhan jiray ay ayadaha qur-aanka ay kusoo degeen licaanku waana licaantamay khusuuska sababta la fiirinayo cumuumu lafdiga la eegaya ka waxa weeyaan wuxuu noqonaya licaanka cid kasta oo arrintaa la timaada licaanka waa la imanaysaa weeyaan dihaarkiina waa la mid qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allahi wallahu yasmicu taxawurakum allah samiicu basir marka wal alladina yudaahiruuna minkum min nisaa'i maa hunna ummahaati gabadh baa soo ashkatootay marka iyadana gabadhaasu keli kusoo degto gaar maha waxa weeyaan alcibratu bicumuumi lafd laa bikhusuusi asabab sababta ay kusoo aroortay keliya maya idin la eegi maayo laakiin sheekh qeyd buu inoo raaciyey qeydku inoo raaciyey waa maxay maa lam yakun intuuna noqonin muttasifan biwasfin sifa sifa markaasi mid ku sifaysan intuuna noqonin sababtaa uu la gaarkayay sifa mid ku sifaysan intuuna noqonin صفaدoo يفيiد فaa'iideynaya cilaة cilo فaa'iideynaya فakhud قaado biاlwaصف buu صifada qaado marka waصفiga qaado waxaa amilada ka mid ah oo lagu tusaaleeyey nin baa safray isagoo sooman soonkii baa dhibay ninkii baa dadkii inta kusoo urureen iyo hadh u sameeyeen rasuulka arkay sal اllahu عalayه alي wasalam ninkan loo hadheeyey markaasuu yihi waa maxay markaasaa wuxuu yidhi waxaa loo sheegay inuu yahay nin qofkaas in xaaladii ku sugnaa waa looga warraba markaasa wuxuu leysa min albir asowm fi safar biriga ka mid maaha safar soonka oo safarka oo lagu dhex soomo biriga ka mid maaha eg hadalkaa rasuulku wuxuu ku soo arooray sabab khaasa okay waa ninkaas soonkii uu ninkaas safarka galay ee soonkii uu dhibay weeyaan marka maanta wasfi waa la socda wasfiga la socda maxay waa waa mashaqada wey waa mashaqada wey marka waxaan odhanaynaa qofka safarka gelaya haddii soonku uu dhibayo soomi maayo haddii unu soonku dhibayninna waa uu soomayaa laysa laysa min albir asoomu fi safar caamkaasi safar oo dhan ma shamilsanayo mid dadka mid dhibaya dadkii mid aan dhibayn ma wada shamilsanayo dhammaantood ma shamilsanayo musaafir kasta ma shamilsanayo muxuu samarsanayaa uu ya kii u dhibay marka qeydkaasa wasfigaasa lagu qeydaya marka wasfi oo yufiidu cilatan fakhud waxaad qaata bilwasfi oo wasfigaasad qaadan doontaa wey wakhasis ilcaama caamka khasis bikhaasin khaas ku khasis warada soo arooray ka qaydin oo ka qaydin mutlaqin mutlaq qaydkii oo kale mutlaqana waa la qeydaa maxaa lagu qeydaa bimaa qad quyida wixii qeydka markaas lagu qeydayay mutlaqa lagu qeydayay mutlaqu marku soo arooro waa la qeydaa waxaan lagu qeydaa mulaqa hadduu yimaado muqayidna u yimaado muqayidkaa lagu qayda marka isku sabab iyo isku xukun ay yihiin caamkana waxaa lagu qaydi doonaa maxay khaas hadduu caam iyo khaas soo wada arooraan waa laisku qaydaya haddaba waxaad ogaataa caamkii khaaska waxaa ka dhexeeya nooc munaafaada ka dhexeeya nooc munaafaad ayaa ka dhexeeya oo waa waxa weeya markaas laisku khasisaya wey haddii kale isku khasisi maayo wuu qaybsama markaa adigu dee waxaa weeyaan aqsaam fara badan ayuu leeyahay mid mutasila iyo mid munfasila ayuu u qaybsamaa ka munfasilkiihi wuu sii qaybsamaya isaga laftiisii ya الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مخصص بالإجماع إجماع لو خصص الدونكا يا الدونكا سقوا كونتون يا لو دفنيا جيدال ككلا حركينا لو دفنيا محي isagana koarka waa jeedal zinaystay waa boqol weyn maa lam yakun intuuna noqonin atakhsiisu takhsiisku intuuna noqonin dikra albacdi badh sheegitaankii oo min alcumuumi cumuumka ka mid a falcumuuma cumuumka amdi socodsii yacni inta aanu takhsiisku noqonin cumuumka badhkii oo la sheegay iminka haddaan la yidhaahdo يعني واحد واحد ذكر ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص قاعدة ساسة ورمسة ذكر بعض أفراد العام عام أفراد بركي من الله شيء قال تخصيص ما فايدينس تخصيص ما فايدينس يعني تصالين إمك آيات القرآن إلهي يقول فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا صعيد واحد كل ما على وجه الأرض dhulka waxa saaran oo dhan baa dhacdaa waa ciidii waa boorkii waa dhagaxii waa qururxii waa ciidda anwaacdeeda oo dhan oo iyo soo gudagelaya saciid baa la dhahdaa saciidkaa ku ku gabagabaysta ahlucilmi waxay qaarkood mayana ee wuxuu ku asaxaya bituraab turaabkuunbu ku asaxaya marka waxaana khasisay bay yidhaahdeen waxay deliishadeen wa turbatuhaa lana tahuur xadiidka rasuulka calaih salatu wasalaam uciitu amsa lam yucطahuna axadu qabli shan baa la siiyey shanta maxaa ka mid ahaa wajucilat liya alardu masjidan wa tahuuran soo ma markaasa riwaayad qaar wuxuu ku soo aroray wa turbatuhaa lanaa tahuur ciiddeeduna waa duhuur bay nootay marka wuxuu kaga jawaabayaa sancaani subulsalaam wuxuu odhanaya halkan waa dikru bacdi afraad alcaam afraaddii caamku bar ka mida la sheegay turaabku saciidku ka midii waa qayb ka mid wey saciidkii wadee saciidkii turaabki baa ka mid oo dhagaxii baa ka mid oo qururuxii baa ka mid oo wixii baa waa ka wad mida marka in gaar loo sheegaa ma khasiisayso waana saas weeyaan qaacidana ii soo gelaysa markaa wey marka meesha maxaa ka soo baxaya saciid oo dhan waa lagu gebagabaysanaya weyaan saciid oo dhan waa lagu gebagabaysanaya waa adiga oo yidhi akrimi talabata ardayda ardayda gebigoodaba ixtiraam oo hagaaji akrim zaydan meel khasiisaya meel odhanaya zaydun baa gaar lagu jeeda ardayda kale looma jeedo maya zaydna si gaara u si ixtiraam weeyaan ardaydanna wada ixtiraam zaydna si gaara u sheeg u ixtiraam weeyaan marka dikru bacdu afraad alcumuum waxa weeye cumuumka lagu socodsiinaya haddaa cumuumkii wax ka mid la sheego cumuumkii baa lagu socodsiinayaa halkaasuu kitaabka inagu dhammaaday ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu anfaco sheekhii qorayna ilaahay u naxariisto una dembi dhaafo innagana kuwii ku intifaaca ilaahay naga yeelo wixii aynu qaladnay ee ama carabkii naga xaday inaynu qastin koley uma qastiyeyne wixii aynu qaladnay in ilaahay inoo dembi dhaafo subxaana wa tacaala wixii aynu garan weynena jahligaasna ilaahay naga saaro cilmi ilaahay noogu bedelo marka maanta halkaasaan ku khatimaynaa ku gebagabaynaynaa wa sala allahu wasalam wbaaraka calaa maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته